mahadsantan ridwaan shilka wuxuu bilowday maalinimadii shalay ahayd waxaana ka soo qayb galay ilaa saddex kun oo qof oo iskugu jira siyaasiyiin dhaqaaliyahano dadka bulshada reerka magaca ku leh xagga arrimaha diimaha dadka kusoo kordhiyay bulshada waxyaalaha cilmiga sayniska ah marka maalinimadii shalay ayaa shirka furmay waxaana shirka furitaankiisa lagu cazumay inuu furitaanka uu shirka uu ka hadlo ra-isul wasaaraha dalka indiya oo oo isagoo furitaanka lahayd indiana sidaad ogtahay waa wadanka adduunyada ugu populationka badan xagga dimuqraadiyadda marka la yidhaahdo marka wuxuu ku dheeraaday duniyada imid globalizationka waxyaalaha loo yaqaano iyo sidii loo loo horumarin lahay wuxuuna sheegay maraykanka oo toban sano ka hor aad aada u qiimeynayay waxyaalaha globalizationka ama caalamiyiinta in maanta uu hadac uu ka keenay ama uu diidan yahay wadamada indiya iyo shiinahana ay iminka doonayaan in arrimaha hore loo sii dhaqaajiyo maadaama waxyaalo badan laga faa'iiday shaqa abuur badanna ay bulshooyinka ay ka heleen sanadkan marka la eego dabcan madax fara badan oo dunida ah ayaa ka qayb gelaya kulanka arrimaha siyaasadaha iyo dhaqaalahana waxaad moodaa in aad loogu kala duwan yahay marka la eego shirkan ujeeddadiisa ay tahay in lagu mideeyo aragtiyaha si guud loogu kobcinayo dhaqaalaha iyo dunida kala sarraysa dhinaca dhaqaalaha sidii hoos loogu dhimi lahaa oo loo abuuri lahaa fursado si guud maaragtay nolosha duniyada wax uga bedasha madaxweynaha maraykanka ayaa la filayaa laftirkiisa inuu hadlo oo muddooyinkan dambe aada u hadalhaya ama inta badan ka hadla in maraykanka mar walbaba fursadda koowaad la siiyo see loo arkaa kasoo qaybgalka trump ee kulanka shirkan horta halkudhiga shirka wuxuu ahaa sanadkan duni aan kala socon oo in la helaa duni wada socoto xagga dhaqaalaha amniga iyo weliba waxyaalaha la yidhahda cimilada caalamka ku saabsan ayuu shirka tiitarkiisa u ahay sanadkan marka waxaa sanadkan siyaado ku ah madaxweyne trump oo ah madaxweyne in muddo ahba kasoo horjeeday waxyaalaha caalamiyiinta ama globalizationka ayaa maalmihii ugu dambeeyey ayaa waxaa la xaqiijiyey inuu imaanayo maalinta britola ah hadduu ay barhale ka noqdo ayuu kasoo degayaa garoonka magaalada zurich isbeddel weyn ayaa ka jira dalka switzerland gaar ahaan goobaha shirka ku dhacayo ammaankiisa waxaa loo wareegay ciidamada amniga ay qaar ka mid ah gobolada dalka switzerland iyo weliba ciidamada sirta maraykanka marka ammaanka ayaa aada aada loo adkeeyey waxaana la sheegaya maali maalimada jimcada ah oo shirka soo gabagaboobayo inuu madaxweyne trump uu leeyahay hadalka ugu dambeeya khudbadda uu shirka kusoo gabagabeynayo marka qolooyinka u dooda xagga ay cimilada iyo dunidu inaysan noqon duni kala sarreedo oo dhaqaalaha hal meel loo wada jeediyo amniga duniduna ay noqoto mid degan ayaa waxay cabsi ka qabaan saddexdii beri waxyaalihii laga doodayay iyo madasha waxyaalihii looga hadlayay in hadalka gabagabadaha madaxweyne trump oo u jeediyo dhinac kale waayahay banaanbaxyana dabcan way ka dhacayaan meelaha qaarkood oo magaaladan shirka uu ka dhacaya ay ka mid tahay maxaad is leedahay waxyaabaha inta badan laga filan karo in donald trump uga hadlo gabagabada shirka donald trump wuxuu kusoo bandhigi doonaa haddii si loo fiiriyo guusha uu ka gaaray doorashadii dalka maraykanka sanad ka hor waxaa la leeyahay dhaqaalaha maraykanka aad ayuu u kobcay faa'iido weyn ayay u leedahay shacabka maraykanka marka inuu kusoo bandhigo in america ee isaga u tahay first u s a inay u tahay waxaana rajaynayaa inuu tanaasul ka sameeyo heshiisyadii ay wada galeen oo kale heshiiskii nafta kii w t o oo kale qodobo waaweyn oo waxaa jira heshiisyo caalami ah sida shalama uu ka sheegay ra-isul wasaaraha canada inaan loo dulqaadan doonin in wixii hore loo wada gaaray in dib looga noqdo marka waxaa la rajaynayaa maanta waxaa kasoo hormaray wasiirkiisa dhaqaalaha waxaa jooga xogeyihi arrimaha dibadda marka waxaa jira shirar hoose oo laga wada hadlay arrimahaas waxaa laga yaabaa trump inuu shirka gabagabadiisa uusan isbeddel weyn uusan ka samayn wixii laga wada hadlayay saddexda beri waxaana muuqata dad badan oo ka yimid dunida saddexaad inay kusoo bandhigeen baahida loo qabo in la xaliyo dadka tirada badan ee qaxootiga africa ra-iisul wasaaraha soomaaliya xasan cali khayre ayaa laftirkiisa shirka ku sugan ilaa iyo hadda kulamo uu yeeshay iyo waxyaabaha uu kala hadlay haddii gooni gooni uu la kulmay madaxda ka qayb gelaysa shirka maxaad kala socotaa ra-isul wasaaraha xasan cali khayre wuxuu ka mid yahay toddobaatanka hogaamiyaasha caalamka ah ee shirka ka qayb galaya iskugu jira madaxweyneyaal ra-isul wasaarayaal qaarkood waxay ka hadlayaan doodo si furan u furan oo su-aal lagu weydiinayo ra-isul wasaare kheyre wuxuu leeyahay shirar gooni gooni ah oo la kala kulmayo madaxda caalamka iyoloo maanta gelinka hore wuxuu kulan kala qayb oo kala qayb galay dad ka mid a siyaasiyiintii hore oo kamid ah ra-isul wasaarihii hore ee ingiriiska iyo madaxweyneya madaxweynaha ruwanda halkaasna laga doodayay africa halka ay u socoto iyo nabadda iyo xagjirnimada si looga hortegi lahay waayahay madaxda sare ee hay-adda lacagta adduunka ee i m f na waa uu la kulmay ayaan filayaa ra-iisul wasaaraha fursad intee leeg ayaa ugu jirtay kula tahay soomaaliya kulanka noocan oo kale ah in ay ka faa'iido in deymaha lagu leeyahay laga cafiyo in soomaaliya uu noqdo dal dunida inteeda kale ay maal gashan karaan rudano sidaa ogtahay shirkan maaha shir heshiisyo lagu wada gaaray waa shir dadku ay isku arkaan hadday noqon lahayd madaxda caalamka ay waxyaalo kale ay isdhaafsadaan laakiin waxaa muuqata shalay markuu la kulmay madaxa ugu sarreeda hay-adda i m f ta in ra-isul wasaaruhu ay u ahayd guul weyn inuu halkaa kala kulmo oo usoo bandhigo baahida ka jirta soomaaliya waxaana jira shirar kale oo hoose oo ra-isul wasaaruhu laleeyahay wuxuu la kulmay wasiirada arrimaha dibadda qaar ka mid a yurub marka waxyaalo badan ayaa laga rajaynayaa waana markii ugu horreeday taariikhda hogaamiye soomaaliyeed ama ra-isul wasaare shirka uu ka qayb galo waayadii hore waxaa kasoo qaybgeli jiray qaar ka mid a wasiirada dowladaha waxaana la rajaynayaa mustaqbalka in madaxda soomaalida ay dib usoo wataan dadka ganacsatada maadaama shirka looga hadlanayo ganacsatada ay uga faa'iidaystaan ama horumarka dunida ay gaartay ay wax ka ogaadaan